Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Dhaqaalaha Buluugga Maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay munaasabad lagu daahfurayo barnaamijka bixinta sharciga iyo kaarka aqoonsiga kalluumeysatada deegaanada Jubbaland. Munaasabada lagu daahfurayo bixinta kaarka aqoonsiga kalluumeysatada ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro, xildhibaano, madax ka socotay xarumaha ganacsiga ee lagu iibiyey kalluunka, iyo kalluumeysatada qaadanaya kaarka aqoonsiga ee kalluumeysiga. Wasiirka Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Dhaqaalaha Buluugga Maamulka Jubbaland Mudane Axmed Xasan Cumar ayaa ka warbixiyey muhiimadii ujeedka loo qaadanayo kaarkan.
wasaaradii wasaaraddii kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga ee dowladda jubbaland ee howlkeedii aan ku launch garaynayno ama aan ku daahfurayno ee bixinta aqoonsiga ee kaararka aqoonsiga ee loogu talagalay kalluumeysatada Ee, waxaan u malaynayaa ee, kalluumeysatadu waxay lafdhabar u yihiin ee, dhaqaalaha dalkeenna Ee, haddana waxay ku shaqeeyaan duruufo aad ee, u adag Ee, mararka qaar waxay wajahaan khataro aad u badan Ee, intii hadda aan wasaaradda joogay ee, lama koobi karo dhacdooyinkii baddaas ka dhacay ama kalluumaysiga ay wax ku noqdeen inta ku dhimatay Ee, intaasu waxay u ordayaan inay wax soo saarka dalkan wax ku kordhiyaan Ee, waxaa jira marka khataro badda ka jira sida sharci darro ee, kalluumaysiga sharci darrada ah ee, burcad badeednimo ee, drug trafficking waxa loo yaqaano oo daroogada iyo badaha la mariyo Ee, si marka loo ilaaliyo waxaasoo khatara inaysan ee, na soo gaarin oo badqabka shacabkeena loo ilaaliyo kalluumaysadeennana loogu aqoonsado inay kalluumaysato yihiin ee, wasaaraddu iyadoo kaashanaysa ee, mashruuca s c r b oo ay eh, fankiisa bixisay world bank eena implement garaynaysa hay-adda Fa- faw waxay si rasmi ah u daahfuraysaa eh, barnaamijka idikaarada ee kalluumaysatada loogu talagalay idikaarku waa kaas noocaas u egyahay Eh, qofka markuu ka baxo biyaha jubbaland ileen soomaaliya waa dal federaal ah eh, dowlad goboleed walbana wuxuu leeyahay biyo gooniya marka uu ka baxa biyaha jubbaland ee uu la kulmo maraakiibta eh, xeebaha ilaaliya hadday noqoto kuwa e u iyo ama dowladaha aan saaxiibka nahay Eh, inta kaarkan uu sito wuxuu dareemayaa inuu amni ku jiro isagana khatar looma arkayo isagana khatar ma gelayo Barnaamijka bixinta kaarka aqoonsiga kalluumeysatada ee maamulka Jubbaland ayaa door muhiim ah ka qaadanaya bidqabka kalluumeysatada ka jilaabata xeebaha maamulka Jubbaland.